barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan garabey daandurey daandurayow bal dhambaalladii ha inoo dambeeyeene dhankii heesaha maxaa inoo haysa nuur intaanan u gelin dhambaallada dhegaystayaashan aan u soo qabto heestan iga raalli noqo codadkii cumar nuur cabdulle iyo caasho cabdi
dambalyada ugu horraysa waxaa nasiib u helay dadka kale ah khaalid xaaji muuse dagaal xaaskiisa iyo carruurtiisa axmed xaaji muuse dagaal xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdishakuur xaaji muuse dagaal xaaskiisa iyo carruurtiisa cali xaaji muuse dagaal xaaskiisa iyo carruurtiisa carab xaaji muuse dagaal sahre xaaji muuse dagaal saade xaaji muuse dagaal dhammaan reer xaaji muuse dagaal oo kala jooga soomaaliya faransa swiden iyo meelo kale waxay u hambalaynayaan cabdikariim axmed cumar dagaal iyo xaaskiisa asme axmed xaamud oo meherkooda uu ka dhacay degmada wajaale waxaan leenahay isku waara ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid hodan cali bi kole faadumo cali bi kole cabdikariin cali bi kole muxidiin cali bi kole suleymaan sheekh xasan cabdicasiis maxamuud cabaas injineer borow cabdiweli faarax bare dhammaan asxaabta waxayna taanid u dirayaan faadumo isaaq kalkaja iyo maxamuud nuux oo arooskooda uu ka qabsoomay dhadhaab dhagaxley waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii aad kala kulantaan waa faadumo isaaq kalkaja iyo maxamuud nuuxe bashbash iyo barwaaqo eebbana oo idinkala sii owlaad kheyr qabta markana ku soo dhowaada codkii cabdinaasir macalin iyo heestii dawadii nafteyda
dawadii naftayday daadka taan ka doortaay dawadii naftayday daadka taan ka doortaay sow inaan ku daawaado daldheerugama sookaay dumar haygu noqonine siidaan kaaga dabadhaacay inadii dariisha dawadii naftayday daadka taan ka doortaay dawadii naftayday daadka taan ka doortaay sow inaan ku daawaado daldheerugama sookayn dumar haygu noqonine siidaan kaaga dabadhaacay inadii dariisha dambiya u duur waxaan idhaahdaa wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa duli lama amaan dahab weeye gabaad weye wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa wanka dambiya u duur waxaan idhaahdaa duli lama amaan dahab weeye gabaadh weeye malagii ku dilayo sidaan ahay dabayla malagii ku dilayo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaad idiiday hadalkee malagii ku dilayo sidaan ahay dabayla malagii ku dilayo sidaan ahay dabayla dadka kala dhantaalaad idiiday hadalkee isaartayo keligaad kaysa inaadah isaartayo keligaad kaysa waxadamacdimaan iyaa laygu kaa diray adigan da'daadana kaa daawanaayo adigan da'daadana kaa daawanaayo damqashada jirkaygiiyo siduu caashaqii diilay alle daa'in weeye suu kuguma soo daago
adigaan da'daadana kaa daawanaayo adigaan da'daadana kaa daawanaayo damqashada jirkaygiiyo siduu caashaqii biilay alla daa'in weeye sug uguma soo daago wanka dambeeya u door waxaan idhaahdaa wanka dambeeya u door waxaan idhaahdaa weli lama maaha dahab weeye gabaadh weeye wanka dambeeya u door waxaan idhaahdaa wanka dambeeya u door waxaan idhaahdaa weli lama maaha dahab weeye gabaadh weeye
daandurayo waxaa noo baaqaya dadka kale ah ooyo butuulo cusmaan iyo abti ibraahim cusmaan abti axmed cusmaan iyo habaryaer zamzam cusmaan iyo ayay faadumo ibraahim iyo habaryaer xamiido cusmaan iyo dhammaan reer cusmaan waxa ay u hambalyeynayaan cabdulaahi aadan iyo deeqo xasan oo ay gabri ugu dhalatay magaalada copenhagen ee waddanka denmark magaca gabadha lama soo sheegin balse waxaan leenahay ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray salmo maxamed cabdulaahi falastiin khaliif yuusuf adeero mukhtaar xasan maxamed xuseen xasan maxamed maxamed xasan iyo cali xasan maxamed cabdiweli faarax barre cabdicasiis maxamuud cabbaas sulaymaan sheekh xasan waxaana ay dhammaantood taanid u dirayaan nuur xasan maxamed iyo luul jimcaale maxamed oo wiil ugu dhashay dhadhaab dhagaxley wiilkaasi oo loo bixiyey cabdirasaaq waxa ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo weynaada oo waalidkiis iyo dadkiisaba waxtira aamin ayaan leenahay waxa aan dhegaystayaasha nuur u soo qabanayaa heestan ay qaado ugbaad aragsan
Quantum
hambalyadan waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah nuure cabdiraxmaan muuse iyo faysal rayte xasan jaamac maxamed xirsi cali nuur shiish iyo cabdulaahi nuur shiish mawlid nuur shiish iyo xaali nuur shiish xaliimo nuur shiish iyo xinde nuur shiish waxaa kaloo ku jirta kalsoon iyo khatra zaynab ayaan najax iyo nimco nuur shiish dhammaan dadkaas waxay u hambalyeynayaan cabdilcasiis nuur shiish iyo umal khayr mahad maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka caana madoobe waxaanu leenahay lamaanahaas allaha ka dhigo kuwa isku waara ubad khayr qabana allaha kala siiyo aamiin mar kale aan aadno dhankii heesaha dabacsan fanaaniinta axmed naaji saacad iyo faadumo qaasim hilowle
adoonku arkay imaanka ordaaye adoonku arkay imaanka ordaaye adoon aragdee aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leesku keen arko eedan ku keene adoon aragdee aheene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaan leesku keen arko eedan ku keene asturnaana oon iska adkaane intaas iga yeel arwaaxayga waaye inaan asturnaana oon iska adkaane intaas iga yeel arwaaxayga waaye adoonku arka imaanka ordaaye adoonku arka imaanka ordaaye adoonku arka imaanka ordaaye adoonku arka imaanka ordaaye inaan arrindaan aan kuu sheego iyo ajarkuuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraan ahaaye
inaan arrin been aan kuu sheego iyo ajarkuuma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaar ma loo abuuraanahaye inan yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaatee inan yahay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba maa kula ahaatee
ama adiga uta doontahay
Waaye, adoon ku arkaayo maanka ordaaye
ama adiga uta doontahay
waxaa dhambaalkan uu noogu yimid reer cusmaan aadan hooyo batuulo cusmaan abti ibraahim cusmaan abti axmed cusmaan habaryaro samsam cusmaan xamiida cusmaan iyo iyo faadumo ibraahim waxay kala joogaan denmark norway iyo kenya waxayna hambali u dirayaan cabdulaahi aadan iyo deeqo xasan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada copenhagen ee denmark waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allah ka dhigo tii soo barbaarta oo waalidkeeda iyo dadkeedaba wax tartay aamin ayaan leenahay hambalyo dhalasho ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay adeer mukhtaar xasan maxamed iyo adeer xuseen xasan maxamed adeer maxamed xasan iyo adeer cali xasan maxamed cabdiweli faarax iyo cabdulcasiis maxamuud cabaas iyo suleymaan sheekh xasan dhammaan asxaabtani waxay u hambalyaynayaan nuur xasan maxamed iyo luul jimcaale maxamed oo wiil ugu dhashay xerada dhadhaab dhagaxle wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdirasaaq waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin heesta ugu dambaysay aan ku soo xiri doonana waa u bixii baxayay fanaanka codka macaan allah u naxariistee maxamed warsame khazaali iyo qaar ka mid ah hoballada waa beri ayaa ku luqaynaya intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir idinkugu soo jeedinayay nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo ilaahayna weynba amarkiisu fulaya aynad adigu talisaad ayaa mahanis moode ilaahayna weynba amarkiisu fulaya aynad adigu talisaad ayaa mahanis moode anoon kalgacal qaba wadigii abaala iga udaydhigahe anoon kalgacal qaba wadigii abaala iga udaydhigahe Adunyo, adunyo. baxayay sawdiga abaarsaday sawdiga abaarsaday
Thank
nafsi waalil cuna qadhaxda iyo feedhaho waa miciyaabiso ayaha kulagade maylobin goortaad nabadeeniyaaste darxaniga fogayse maylobin goortaad nabadeeniyaaste darxaniga fogayse waa baxayay sawdigan abarsaday sawdiga abarsaday badkaiya dogay adduunyadu ku naxda awrshimal aha meeshii udub lagu tilmaama badkaiya dogay adduunyadu ku naxda awrshi malaha meeshii udub lagu tilmaama labaayebka dhaxaad afar qaaday socodkee haddaad uubka lulata labaayebka dhaxaad afar qaaday socodkee haddaad uubka lulata waa dunyo waa dunyo ubaxi baxayay sawdigan abarsaday sawdiga abarsaday xidigaygiyaasna ururku ku biiro soo celi iftiinko ili qabatay weeye xidigaygiyaasna ururku ku biiro soo celi iftiinko ili qabatay weeye alla magane waan rabay inay kugu adkaato didna irsan weyde alla magane waan rabay inay kugu adkaato didna irsan weyde Waa dunyo Why? إلى رك أحيا وين يرو قليد هين يرو قليد إلى رك أحيا وين يرو قليد هين يرو